ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixda rajab sanadka hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee khaza oo galay maalinkii boqol iyo afaraad oo xidhiir ah guutooyin ka tirsan ciidamada yuhuudda oo diiday ka qaybgalka dagaalka khaza ciidamada yuhuudda oo ka cabanaya mushaar la'aan xilli ay ku jiraan dagaal adag malishaadka amxaarada oo ciidanka federaalka etoobiya kala wareegay magaalo muhiim ah turkiga iyo ruushka oo diyaarado casriya ka iibinaya etoobiya xilli dowladdan ay ku howlan tahay la wareegitaanka badda soomaaliga sarkaal iiraani ah oo lagu dilay xuduudda ay wadaagaan waddamada bakistaan iyo iiraan yuganda oo uu ka furmay shir ay yeelanayaan dowladaha qaybta ka ah urur goboleedka igad iyo xubin ka tirsan alqaacida oo baaq muhiim ah u diray culimmada caalamka islaamka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo afaraad oo xiriir ah iyadoona guutooyin ka tirsan ciidanka yuhuudda ay diideen ka qaybgalka dagaalka khaza warbixin ku aadan qodobkan iyo ciidamada yuhuudda oo ka cabanaya mushaar la'aan xilli ay ku jiraan dagaallo adag waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqimaha yuhuudda ee jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol iyo afaraad oo xidhiir ah waxaana weli yuhuudda u adaanlaynta iyo xasuuqa ka dhanka muslimiinta khaza ee maatida ah saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda duqeyn culus ka geysteen deegaano dhaca koonfurta gaar ahaan magaalada kanyonis taas oo halka ugu daranay xilligan martigelinaysa cudwahanka indhala-aanta ee sahayuuniyadda mandiqada cabsaan ee magaalada kanyonis ayaa ka mid ah meelaha martigelinaya duqeymaha waxaana wariyaasha halkaasi kasoo waramaya ay soo sheegayaan inay ku shiireen ugu yaraan laba qof halka tiro intaasi ka badan ay waxyeello ka soo gaareen magaalooyinka beetoxanuun iyo beetulaahiya ee waqooyiga jiida khaza ayaa iyagana waxaa saacadihii tegay ka dhacay duqeymo xoogan oo ay geysteen diyaaradaha maamulka yuhuudda magaalooyinkan waxaa maalmihii tegay aada ugu soo laabanayay dadkii horey uga soo barakacay maadaama ay baneeyeen ciidamada yuhuudda kadib dagaallo adag oo halkaasi ku wajahay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta kasoo waramaysa jiida khaza ayaa soo bandhigaysa muuqaalo xanuun badan oo ka tarjumaya xaalada adag ay ku nool yihiin muslimiinta khaza tani waa gabar yaro iyadoo dhaawaca ka sheekeynaysa in marka laga soo taga duqeymaha ay la dhibaataysan yihiin gaajo daran متخيل يا عمو انت يعني لو كانت عندك بنات زي هيك عمرك كنت بالليل هيك تسيبهم يبردوا يضلهم مع الجوع طول الليل يعيشوا suurayso adeer adigoo dhalay gabdho aniga ila mid ah ma ka tegi lahayd habeenkii iyadoo dhaxanta ku dhacayso islamarkaana gaajaysan habeenkii oo idil oynaya gabdhahaasu markay gaajadu ka tambadiso maxay samayn karaan bustad ayay hubinayaan si aan ugu tambadin xanuunka ay ka dareemayaan gaajada habeenkii oo dhammi gaajo ayaan dareemayaa markaas ayaan bustada hugsadaa si aan la iga dareemin gaajada bustada ayaan afka saartaa sida codka gaajad aanay u maqlin hooyaday maxaa yeelay haddii ay maqasho way murugoonaysaa laakiin sidaasoo ay tahay alxamdulilah nimcada aan ku jirno annaga oo keliya ayaa dareemi kara maxaan geysanay oo dembi ah oo intaan oo idil inoogu dhacayaan ugu yaraan carruurta ku nool caalamka intiisa kale waxay ku nool yihiin si ka wanaagsan xaaladdeenna ugu yaraan waalidiintooda iyo walaalahooda ayaa garab taagan buugaagtooda way haystaan alaabahooda way haystaan iskuulaadkooda iyo boorsooyinkooda way haystaan wixii ay u baahdaan waxay helaan ka hor inta aanay sheeganin inay u baahan yihiin أهلي أبوهم أمهم جنبيهم إخوتهم جنبيهم أغراضهم جنبيهم كتبهم مدرستهم شنطتهم كل إشي جنبيهم كل إشي يعني بقولوش يعني بلاقوا الإشي قبل ما يقولوا بدهم إياه ciidamada yuhuudda ma lahan wax akhlaaq dagaal ah waxay u dhaqmayaan sida wuxuusi oo kale iyagoo indhaha tiray xaqdigay u qabaan muslimiinta taasoo ah arrin uu horay baa allaha casa wajal ugu tilmaamay yuhuudda magaalada kanyonis deegaanadoos yimaada waxaa ka dhacaya nin foolxumo badan oo ay geysteen ciidamada yuhuudda taasoo ku tusinaysa inaanan jirin wax diin iyo curf oo yuhuuddu qadarinayaan ciidamada yuhuudda ayaa faagay qubuuraha lagu aasay dadka shuhadada ee ku dhintay duqeymaha yuhuudda iyagoo bannaanka soo dhigay jasadka shuhadadii halkaasi ku aasnaa
يعني كما تشاهدون الدمار الكبير الذي لحق بالمقبرة وأيضا منازل المواطنين ال- الملاصقة للمقبرة الآن كما تشاهدون يعني حجم الدمار كبير تم تدمير المنازل بشكل هائل waxay arrintaa gogol xar uga dhigeen silsilada duqeymuhu oo ay la beegsadeen halka uu ku yaalo qubuurahan taasoo dhulka la sintay dhismayaashii ka ag dhowaa qubuuraha markaasi kadib ayay ciidamada yuhuudda gudaha usoo galeen qubuuraha iyagoo faagis ugu dhaqaaqay mid ka mid a dadka degan halkay ka dhacday musiibadani ayaa markay ciidamada yuhuudda dib ugu gurteen goobta wuxuu warbaahinta u sheegay waxa dhacay ee ka tarjumaya xaqdiga gaamuraya yuhuudda laabta ugu hayaan muslimiinta من الساعة 7 بالليل ما سمعنا للقذائف ايش في المنطقة اخلع اخلع قذايف اه ففيش طلوب ما نقدرش نطلع فاهم saacaddu marka ay ahayd ku dhowaad toddobadii subaxnimo waxaan maqalnay madaafiic ku soo dhacaya deegaanka nooma suuragelin inaan ka baxno halkan dhammaantayada waxaan isugu tagnay hal qol saacaddu markii ay ahayd laba iyo tobankii bar waxaan aragnay ciidamada yahuudda oo na dul jooga waan soo baxnay waxaan ku nidhi waxaan nahay muslimiin waxay nagu amreen inaan dharka iska siibno haweenkiina halkaas ayay fadhiisiiyeen waxay bilaabeen inayna aflagaadeeyaan oo ayna garaacaan waxay sii joogeen ilaa afartii galabnimo kadibna way baxeen والوراء والوراء وللحريم قالوا قعدوا على الشقة هنا وبعد هيك صاروا يستفزونا يعني شوية استفزاز وخبط خفيف يعني استفزاز وبعد هيك ضلهم تقريبا للأربعة ونص بعد الأربعة ونص سحبوا حالهم وراحوا warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in ciidamada yuhuudda ay doonayeen inay qaataan xubnaha dadka shuhaadada ah kuwaasoo lacago qaali ah ka jooga deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan iyadoo sidoo kale ay jiraan hay-ada ka ganacsada maqaarka aadanaha dhinaca kale khasaaraha gaaraya ciidamada yuhuudda ayaa halkooda kasii socda waxaana marka laga soo tago gumaadka askarta iskaga cararay jiidda ghaza ay ciidamada yuhuudda bilaabeen inay gebiyaanba diidaan ka qaybgalka dagaalka ghaza wargeeska iyo diico daxranoodu ka soo baxa deegaanaday xooga ku haystaan yuhuudda ayaa daabacay warbixin uu kaga sheekeynayo in ciidamo badan oo ka tirsan yuhuudda ay saraakiishooda ka diideen ka qaybgalka dagaalka ghaza ciidamada amardiidada sameeyey ayaa sheegay inaysan aysan tababar ciidan oo ku filan oo awood u siinaya dagaalka ghaza taasoo ah mid ka tarjumaysa cabsida iyo fuleynimada ay ku caaniyiin yuhuudda badi ciidamada diiday ka qaybgalka dagaalka ghaza ayaa guutooyinka keedka waxa ay sheegeen in intii ay dagaalka ghaza ay ka qaybgeli lahaayeen ay u dhaanto inay shaqada ciidannimaday ka dhuqsaystaan adduunkoodana dhacsadaan marka laga soo taga ciidamada yuhuudda ee diiday ka qaybgalka dagaalka ghaza wuxuu wargeeska iyo diico daxranood sheegay in guutooyin ka tirsan ciidamadii yuhuudda lagu sameeyey mushaar dhimis ciidamada yuhuudda gaar ahaan qeybaha qaabilsan gurmadka caafimaadka iyo soo qaadista dhaawacyada iyo meydadka ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in laga jaray kalabar mushaarkii ay horay u qaadanayeen saraakiil u hadashay ciidamadan ayaa sheegay in naftooda ay halis badan gelinayaan marka ay meydadka iyo dhaawacyada kasoo daadgureynayaan furmaha ghaza sidaasoo ay tahay abaalmarin looga dhigay in kalabar mushaarkooda laga jarto sargaal yahuudiya oo wargeeska la hadlaya ayaa yidhi waa la yaab inaan helnay kalabar mushaarkiiyaan sugaynay wax waliba waan iskaga tagnay waxaan nafteena halis u gelinay dhulka cadowga ma jirto cid halkan u imaanaysa inay lacag ka samayso laakiin haddii tani ay tahay mahadcelintana loo sameeyey waa arrin aad looga xumaado niyad jab xooganna nalagu riday ayuu yidhi sargaalkan la hadlay wargeyska iyo diico daxranood dhinaca kale ciidamada yahuudda waxay sii xoojiyeen qabqabashada iyo xookugalka ay ka wadaan deegaanada dhacadaanta galbeed iyo dhulka falastiin waxaa saacadii lasoo dhaafay daanta galbeed iyo alqudus ay ciidamada yahuudda ka qabteen ugu yaraan lixdan ruux oo falastiiniyiin ah
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali maleeshiyaadka amxaarada ayaa dowladda itoobiya kala wareegay magaalo muhiim ah maleeshiyaadka jabhadda xoreynta dadka amxaarada ee faano ayaa dagaalo aada u culus oo ay kula jiraan militariga dowladda xabashada itoobiya ka wada deegaano dhaca waqooyiga waddankaasi waxayna la wareegeen magaalo istaraatiiji ah oo ay gacanta ku hayeen abey iyo kooxdiisa iilowareedyo laga soo xigtay dhanka amxaarada ayaa sheegaya in maleeshiyaadka hubaysan ee faano ay la wareegeen oo qabsadeen magaalo lagu magacaabo meendida oo ka tirsan shawa halkaas oo ay ka carareen ciidamo daacad u ah abiy axmed ra-iisul wasaaraha ka ah itoobiya goobjoogayaal ku sugan gobolka ayaa sidoo kale sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda amxaarada ay maxaabiis aada u fara badan kasii daayeen saldhigga booliiska ee magaaladaasi waxaana ciidamada faano la sheegayaa inay dileen dhowr askari oo ka mid ah militariga dowladda itoobiya ee daacad u ah abiy axmed saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii maleeshiyaadka amxaarada ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalo lagu magacaabo adad goorjam oo ah magaalo waxkeer afartan kilomitir u jirta gobolka amxaara ee bahardaar halkaas oo ay jabhadda faano ku dileen in ka badan afartan ka tirsan ciidamada xabashada itoobiya dhanka kale turkiga iyo ruushka oo diyaarada casriga ka iibiyey itoobiya xukuumadda fadhigeedu yahay adisababa ayaa soo bandhigtay diyaarado dagaal oo magacooda uu yahay s u soddon diyaaradahan oo magacooda caadiga ah uu yahay suuqiyaso soddon waxay sidoo kale leeyihiin laba kursi oo duulayaasha loogu talagalay iyo laba injiin suuqiya suu soddon ayaa lagu ikhtiraacay dalka ruushka waxayna duulimaadka ugu horeeyay ee tijaabada ah bishii diseembar koob iyo soddonkii sannadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii diyaaradda oo horey loo odhan jiray s u labaatan iyo toddoba b u waxay wax ka bedel iyo dib u habeyn lagu sameeyey sanadkii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii islamarkaana waxay qaadatay magaca suu soddon etoobiyaase weli ma sheegin halka ay ka keentay diyaaradahan iyo kuwa kale ee daroniska ah oo ay soo bandhigtay xafladan bandhigga diyaaradaha dagaal waxaa kasoo qaybgalay taliyaha guud ee ciidamada itoobiya ninka lagu magacaabo branu jula kaasoo xusay in diyaaradani in qaarkood difaaci doonto cid kastoo kusoo xadgudubta itoobiya ayaa waxaa la xasuustaa inay si aad ah u adeegsatay ciidamada cirka iyo duqeymaha sare xilligii uu socday dagaalkii tblf ee soo idlaaday sanadkii ka bishii diseembar geeska kale saraakiil ka tirsan xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa lagu dilay xuduudda ay wadaagaan dalalka iiraan iyo bakistaan warbaahinta xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa sheegtay in kooxo hubaysanan heybtooda la garanayn ay dileen korneel ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka kaas oo lagu dilay agaarka magaalo xeebeedka khaash ee koonfurta bari ee dalka iiraan islamarkaana dhaca xadka kala qaybiya iiraan iyo bakistaan warbaahinta iiraan oo soo xiganaysa ilo ka tirsan kacaanka ayaa sheegaya in korneyl cali xuseen oo ka mid ahaa saraakiisha ku sugan magaalada system iyo gobolka buluujat la toogtay xilli uu kasoo laabtay howl ku saabsan arrimaha maamulka isagoo marayay wadada khaash ee ku taala magaalada sistan ciidamada xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa hadda wada howlo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay dilka loo geystay korneelka maalinkii talaadada ciidamada kacaanka ayaa bilaabay beegsiga waxa ugu yeereen jawaasiista iyo goobaha ay ku sugan yihiin kasoo horjeedaan nabadda iiraan sida ay hadalka u dhigeen xukuumadda tihraan waxay sidoo kale sheegeen ciidamada kacaanka iiraan inay goobahaas la dhici doonaan gantaalada balastiga ee ka dhanka ah kooxaha qalqalka ku haya iiraan ee kasoo horjeeda wadamada ciraaq iyo suuriya taasoo ay sheegtay inay jawaab celin u noqon doonto weeraradii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay sistan iyo bulseed iyo magaalada karamaan ee koonfurta dalkaas sidoo kale waxay sheegeen inay duqeyn doonaan xafiisyada sirdoonka yahuudda muusaad ay ku leeyihiin gobolka kurdistaan ee dalka ciraaqa bilowgii bishan ayay ahayd markii laba qarax ay ka dhaceen goobta uu ku aasan yahay hogaamiyihii hore ee shiiciga ee lagu magacaabi jiray qaasim as-suleymaani kaas oo ku yaala gobolka karmaan ee koonfurta dalka iiraan weerarkan ayaana dhacay xili lagu guda jiro xuska sanad guuradii afaraad ee geeridiisa waxaana halkaasi kugu soo baxay dad aad u fara badan oo doonayay xuska hogaamiyahani weerarkan ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan boqol ruux oo iskugu jira askar iyo shacab halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ugu dambeyntii waxaa dalka uganda ka furmay shir ay leeyihiin madaxda ururka igad waxaa maantoo khamiisa si rasmi ah magaalada kambala ee caasimada dalka uganda ka furmay shir uu soo qabanqaabiyey ururka igad waxaa shirkaani iskugu yimid madax fara badan oo ka mid ah ururkani shirkaani ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sida ay sheegeen colaada ay ku baaba-een dad badan oo shacab ahi ka soconaya magaalooyinka waaweyn suudaan halkaas oo ay ku dagaalamayaan militariga xukuumadda iyo kooxda r s f waxaa sidoo kale heshiiska looga arrinsanayaa xiisadii ka dhalatay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda xabashida etoobiya loogu saxiixay qaybo ka mid ah badda soomaaliya madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa dhankeeda kasoo qaybgaleen shirka ay kasoo qaybgaleen madaxda ururka igad qoraal ay soo saartay ee ay ku sheegtay inaysan kasoo qaybgeli karin shirkan waxay sidoo kale sheegtay in markii uu soo gebagaboobo shirkan ay soo saari doonto bayaan lagu caddaynayo qodobadii looga hadlay iyo natiijadii ka soo baxday shirka
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa xubin ka tirsan alqaacida ayaa baaq muhiim ah u diray culimmada caalamka islaamka warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya mu'asasada warbaahineed ee asxaab ayaa baahisay maqaal ciwaan looga dhigay waxyaabihii ka soo baxay kulankii abudubay iyo dowrka culimmada iyo ducadda ay ku leeyihiin ka hortagga arrimahaas kaasoo uu qoray caasim almaqribi oo ah xubin ka tirsan majalada ummatun waaxida ee taabacsan jamaacada alqaacida kadib xabad joojin maalmo ah oo u suurtagelisay muslimiinta inay arkaan foolxumada ay leedahay jaraa-imta yahuudda iyo maraykanka ay u geysanayaan muslimiinta ghaza iyo guud ahaan filistiin sahyuuniga ameerikaanka ah ahna dagaal oogaha lagu magacaabo bilinkin ayaa booqday kayaanka sahyuuniga ah isagoo ka qaybgalay shirka golaha wasiirada dagaalka si uu u meelmariyo go-aanada la xiriira qorshayaasha dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ghaza iyo daanta galbeed ayuu yidhi caasim almaqribi oo ah qoraaga maqaalkan ay baahi muasasada asaxaab isagoo sii hadlaya waxa uu yidhi caasim hogaanka dhabta ah ee dagaalada lagu xasuuqayo muslimiinta gaar ahaan reer khaza waa maraykanka laga soo bilaaba kii halaagsamay ee kasanjar ilaa sahyuuniga maanta jooga ee bilinkin ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya jamhuuriga iyo dimuquraadiga marka laga hadlaya halka ay gaarsiisan tahay cadaawadda waayo cidda dhistay kayaanka sohyuuniga ah oo difaacday oo aan maraykanka ahayn waayo cidda ciraaq ku dishay laba milyan oo caruur ah laba duulaanna ku qaaday waayo cidda ku duushay soomaaliya welina dadkeeda laynaysa waayo cidda go-doomisay afghanistan kadibna kusoo qaaday duulaan socda in ka badan labaatan sano waana ayo cidda maanta duqaynaysa muslimiinta yemen shaam iyo maqhribul islaam markii uu bilinkin soo dhammaystay booqashadiisa dhulka ay yahuudda xoogga ku haystaan waxa uu markiiba usoo safray qusuurta bin zaayid oo uu qoraagu ku tilmaamaya inay tahay halka ay shayaadiintu kusoo hirtaan si uu halkaasi ugula kulmo madax ka socota caalamka islaamka oo uu ugu tun weynaa ibliiska walaalkii ahna shaydaanka carbeed ibnu zaayid si ay u maleegaan qorshayaal ka dhan ah ehelkeena khaza sida uu tilmaamaya caasim almaqribi abuujahalka casrigan oo ah karasayda carabta abuumaasin ayaa ku taliyay in dhiigga ehelkeena khaza iyo daanta galbeed loo qaybiya qabaa'ilka taasoo ah in dhammaan dowladaha caalamka ay ka qayb galaan dabargoynta muslimiinta iyadoo la dhisayo ciidamo dowli ah oo ka qayb qaata in xasiloonida lagu soo dabaala khaza waa sida ay sheegteene maamulka mujrimka ah ee abuumaasinna lagu soo celiyay diida khaza ayaa lagu yiri maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab haddii uu abujahal ku fashilmo arrinkaas waxaa diyaar u ah qabashada howshan ardaygii shaaroon ee daxlaan kaasoo uu bin zaayid aad ula dhacsan yahay ahna fuliyaha jaraa-imtiisa uu ka wada caalamka islaamka laga soo bilaabo taageerada maleeshiyaadka ku canbaxay kufsiga haweenka suudaan ee r s f maamulidda iyo tababaridda maleeshiyaadka murtadiinta ee soomaaliya ilaa lagu yimaado calooshoodu shaqaystayaasha xaftar ee liibiya ninkan ayaana maraykanka u gudbiyey qorshe lagu dilayo hogaamiyaasha imaarada islaamiga ah ka hor inta aanu maraykanku isaga cararin afghanistan ayuu leeyahay caasim almaqribi waxa uu markaani qoraagu soo bandhigayaa mowqifka uu qaatay saxaabiga jaliilka ah ee abuubakar sidiiq markii quraysh ay ku kulmeen daarunadwa qaateenna go-aan ah inay dilaan nebiga sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya caasim abuubakar kuma aan daconin inuu xaalku ku adag yahay awoodna aanu u lahayn taageerada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa cagsigeeda waxa uu naftiisa iyo ehelkiisaba u huray taabagelinta go-aanka hijrada ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga baxaya magaalada maka qisadan oo kutubta siyarka si faahfaahsan uga waramaan ayuu caasim almaqribi soo jeedinayaa inay ilays u noqoto culimada muslimiinta iyo ducaadda maanta nool si ay dadka ugu caddeeyaan xukunka sharciga ah ee go-aanada kasoo baxay shirarka caalamiga ah ee uu maraykanku horboodayo dowladaha ka jira caalamka islaamkana u kala tartamaan waxa uu qoraagu sidoo kale soo bandhigayaa qiso mucaasir ah oo ay dad badan oo maanta nool goobjoog ahaayeen adduunka xilligii ay dhacaysay taasoo ahayd qaabkii uu jihaadka kusoo bilaabay amiirkii imaarada islaamiga ee afghanistan mulla cumar mujaahid qoraaga caasim almaqribi waxa uu tilmaamayaa in mulla cumar isagoo keligii ah oo aan gacanta waxba ku haynin go-aansaday inuu halgan jihaad ah ka bilaabo afghanistan kaasoo looga hortegayo kooxihii qowleysatada ahaa ee nafta ku dhibay reer afghanistan mulla cumar mujaahid isagoo tilmaamaya dadaaladii uu ugu tegay dhallinyarada iyo ducaadda ee uu jihaadka ugu dhiiragelinayay ayaa waxa uu leeyahay waxaan dhihi karay wixii waajib ah ee isaarnaa waa furiyey laakiin dadkii ayaa diidan jihaadka sidaasna aan gurigayga isaga fadhiisto madarasadeedii yareedna aan dib ugu laabto laakiin ma samaynin maxaa yeelay awooddeeda intaasi waa ay ka badneed waxaan aaday tuulo kale ardaydii baranaysay culumta shareecada ayaana ugu baaqay jihaadka markaan way ajiibeen baaqiyga oo waxaan helay konton iyo laba mujaahid kontonkaas qof ayaa budligu ahaa dadka maanta loogu yeero daalibaan sidaas ayayna jihaadka ku bilaabeen ilaa ay ku guulaysteen in afghanistan ay ka xoreeyaan faajiriinta caasim almaqribi isagoo la hadlaya culimmada waxa uu leeyahay yaysan idinla fududaanin culimmadeenna sharafta badan imkaaniyaadka iyo awoodda gacantiina ku jirto taasoo haddii uu heli lahaa hogaamiye jihaadi ah ama xitaa mid aan muslim ahayn u suuragelin lahayd in dadka uu hogaamiyo nasriga iyo tamkiinka waxa ugu badan ee uu jecel yahay inuu helo hogaamiyaha doonaya inuu jihaad aasaaso waa taageere iyo cadaaladda qadiyadiisa iyo inuu awood u yeesho in dadka uu arrinkaasi ka dhaadhiciyo qodobka kalena waa inuu helo maalgelin dhammaan arrimahaasi alla fadligii idinka gacanta ayay idinkugu jirtaa badi culimmada wakhtigan nool waxa uu harayna waa inay allaah tala saartaan ayaa lagu yidhi maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab waxay maanta inooga baahan tahay khaza waa ficil jihaad oo dagaal ah arrinkaas ma ahan culimoy mid mustaxiil ah ama aan la samayn karin waxa naga hortaagan waa un in naftu ay necab tahay dagaalka kheyrka oo dhammina waxa uu ku jiraa in alle dartii loo dagaalamo allana marka uu arrinkaasi tilmaamaya xitaa ma adeegsan kelimadda jihaadka si aanay u dhicin in la ta'wiiliyo fasirkeeda ee waxa uu adeegsaday ereyga alqitaal oo aan lahayn micno aan dagaalka ahayn ayuu leeyahay caasim almaqribi waxa uu qoraagu soo gudbinayaa tusaalooyin iyo namaadij ku saabsan culimo hogaamisay halganka iyo jihaadka ummadda muslimka ah soo maray waxaana ka mid ah dadkaasi maxamed bin cabdilkariim al khadaabi oo gumaystihii reer yurub kaga hortegay morocco iyadoo taariikhda dhowna loo soo qaadan karo sheikhyada kale ah cabdalla casaam iyo cumar cabdiraxmaan allaha u naxariiste waxaa culimmada jihaadka hogaamisay ka mida labada sheikh ee liibiyaanka ah ee lagu kala magacaaba abiyaxya iyo cadiyatullah waxaad nasiirada labadaa nin weydiin kartaan culimmada shanqiid halkaasoo ay wax ku soo barteen waxa ayna labaatankii sane ee tegay udubdhexaad u ahaayeen jihaadka ka dhanka ah maraykanka iyagoo adeegsanaya qalinkooda afkooda iyo naftooda ayaa lagu yidhi maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab dhulka ardul hijrataynna waxaa ka soo baxay tusaalooyin culimo ah oo aan tiro lagu soo koobi karin kuwaasoo weli hogaaminaya jihaadka barakaysan waxaana ka mid a sheekh cali maxamed xuseen sheekh cali jabal oo looga markhaati kacay faafinta cadaaladda iyo taagidda sharciga alleh iyo shiiqa mucallimka ah ee sheekh xasan turki oo ahaa aasaasihii mucaskarka kamboni ee ay kasoo qalinjabiyeen culimo mujaahidiin ah iyo hogaamiyeyaal saadiqiin ah ayuu leeyahay caasim almaqribi isagoo sii hadlaya waxa uu yidhi caasim ku dadaala culimoy inaad barataan siirada halyeeyadaas kana faa'iidaysataan tajaarubtooda wallaahi jihaadka ugu waxtarka badan waa jihaadka ay culimmadu hogaamiso akhriya taariikhda culimmada fadliga badanow qofkii cilmiga sharciga ah barta waxa ugu faa'iidada badan waa inuu diraaseeyo taariikhda taasoo u faa'iideynaysa qaababka loo hogaamiyo jihaadka jamaacaadka iyo xitaa dowladaha iska dulqaada gumaysiga dawaaqiidda wuxuu alle idinku sharfay waxa ugu weyn ee qof muslim ah lagu sharfo oo ah cilmiga horseeda camalka maqaalkan waxa uu qeyb ka yahay silsilada maqaalaad wacyigelin ah oo ay baahisay mu'asasada assaxaab tan iyo markii ay yahuuddu kusoo duuleen muslimiinta ghaza ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت